بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda sacuudiga oo duqaymo xagga cirkaha ka furisay magaalo xeebeedka mukalla ee waddanka yemen iyo riyaad oo u hanjabtay maleeshiyaadka ee taageerto xukuumadda abudubay xukuumadda yemen ee fadhigeedu yahay cadan oo dalbatay in dalka si deg deg ah ay uga baxaan ciidamada imaaraadka carabta dalkana ku soo rogtay xaalad deg deg ah haddaba maxay yihiin isbedelada ka soo daahiray waddanka yemen maxaase keenay in xulafadu ay kala qaybsamaan dhankoodana uu dagaal ka dhex curto waxaan maanta intiisa badan barnaamijka ku falanqayn doonnaa xasaradaha ka soo cusboonaaday waddanka yemen qodobada kale ee maanta aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda jabaan oo ka xuub siibatay siyaasaddii degganaanta una tallaabtay mid militari tokiyo oo sagaal bilyan oo dollar ka dhigtay miisaaniyaddeeda difaaca iyo qalalaase cusub oo ka soo muuqanaya badda baasifiga maxay tahay sababta dowladda iiraan ay u dooratay in jawaasiis ay ka dhigato dad yahuud ah qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa isbeddello waaweyn ayaa laga dareemayaa waddanka yemen iyadoo dowladaha imaaraadka carabta iyo sacuudiga ay markan ku hardamayaan dalkaasi maleeshiyaad ay gadaal ka taageerayso dowladda imaaraadka carabta ayaa dhaqdhaqaaqyo militari ka bilaabay gobollada dhaca bartamaha waddanka yemen si ay u dhisaan dowlad ka madax bannaan dalka intiisa kale duqaymo aad u waaweyn ayaa maanta ka dhacay magaalada mukalla oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka dowladda sacuudiga kuwaas oo lagu qarqiyey maraakiib hub waday oo ka soo shiraacday waddanka imaaraadka carabta haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xasaradaha yemen ayaan maanta barnaamijka intiisa badan ku falanqayn doonnaa waxaana soo dhoweynayaa walaalaha maxamed xasan alfaatix iyo cabdulfataax abuu muxsen aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalka suhayb e sidaan la soconno e xasarad u dhexaysa e dowladihii ku duulay waddanka yemen gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka ayaa ka taagan e gudaha waddanka yemen iyadoona ay dhaceen duqaymo dowladda sacuudigu ay ku burburisay gaadiid iyo hub ay lahayd dowladda iskutaga imaaraadka carabta e aan soo dhoweeyo maxamed xasan alfaatix oo arrintan aan ka wareysan doono e maxmed bal ugu horeyn waxaad inoo sharxdaa waxaa ka socdo gudaha waddanka yemen bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdi fataax ee waddanka yemen ee dhaca dhulka jasiiradda carabta isbedello meydaani ah oo dhanka milatariga iyo siyaasadda ah ayaa laga soo sheegayaa aad iyo aad.
wadankan eh, tan iyo sanadii labada kun afar iyo tobankii dhammaadkeedii Mhm.
eh, waxaa ka socday eh, duulaan ballaaran oo ay qaadeen isbahaysiga taxaalufka carabta oo ay hogaaminayaan dowladaha imaaraadka carabta iyo al sacuud Een, waxaana wadanka qeybihiisa waqooyi ee muhiimka ah oo caasimadda ay ka mid tahay Sanca.
gacanta ku hayay Mhm.
ee maleeshiyaadka xuutiyiinta Ee shiicada ah.
oo wakiilada iiraan ee mantiqada lagu tiriyo Mhm.
hadda waxaa cusub een, in dhulka waxaa- koonfurta ee, dhulkii koonfurta ayay ee, xabaddu ka socotaa Mhm.
een, saaka aroortii hore diyaaradaha dagaalka ee dowladda daaquudka ee al sacuud ayaa duqeymo ba'an ee waxay ka geysteen ee, dekedda magaalada al mukalla oo ah Mm.
magaalo istiraatiiji ah kana mid ah magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan gobolka xadramud Mhm.
Een, duqeymaha waxaa geysanaya diyaaradaha loo yaqaano f ka ee satellite-ka laga hago iyo diyaaradaha ee dronska waxay beegsadeen ee, gudaha dekedda iyo hareeraheeda Mhm.
oo een, ay yaaleen kaydad eh, ay leeyihiin maleeshiyaad daacad u ah dowladda imaaraadka carabta Mhm.
muuqaallo ee lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qeecio uura madow oo isqabsaday dekedda waxaa la arkayay gaadiid gaashaaman iyo kuwa cabdibilayaasha oo gubanaya Mhm.
Een, duqeynta ayaana ahayd mid daqiiq ah Een, durbadiiba een, afhayeenka isbahaysiga ee carabta ee yeman ku duulay Mhm.
ninka lagu magacaabo turki almaliki ayaa warbixin siiyey warfaafinta wuxuuna sheegay inay beegsadeen laba markab oo kasoo shiraacday Mhm.
eh, imaarada al fujayra Ee, ee, isku tag imaaraadka imaaraadka carabta Mhm.
labadaas markab eh, waxay wadeen buu yiri eh, saanado milatari oo loo waday Mhm.
maleeshiyaadka koonfurta ka dagaalama ee imaaraadka uu tababaray kuwaas oo isku dayayay buu yiri inay la wareegaan Mhm.
gobolka almehra iyo gobol ay ka mid tahay xadramuud sida magaalada dekedda leh ee mukalla waxa uu yidhi een, naaquudayaasha labadan markab Mhm.
waxay isku dayeen inay demiyaan aaladda g b s-ka ee maraakiibta lagula socdo iyo raadaaradii Ay ee, dhumaaleysi ku soo galaan dhammaan ay isticmaalayeen gaadiidka badda Mhm.
Een, si sharci darro ah ayayna kusoo galeen ayuu yidhi Mhm.
Een, wadanka yemen duqeymaha khasaaraha dhimasho ilaa hadda lama oga Mhm.
laakiin sida eh, video eh, lagu baahiyey telefishinka alakhbaariga sacuudiga uu muujinayey Mhm.
burbur xooggan ayaa ka dhashay gaadiid fara badan ayaa gubtay labadii markabna waxaa la leeyahay waa la quusiyey aad iyo aad.
naaquudayaashii iyo shaqaalihii eh, badqabkooda ilaa iyo hadda lama oga Mhm.
Een, cabdifataaxow saacad kadib eh, saacaddu markay ku beegnay toddobadii qadar afartan daqiiqo ah Ee, saaka.
ee saaka waxaa telefishin ka hadlay Mhm.
een, madaxweynaha xukuumadda yemen Mhm.
ninka lagu magacaabo rashaad al caliimi Mhm.
ee, wuxuuna jeediyey bayaan u muuqday in xukuumadda riyaad ay usoo dhiibtay Mhm.
Ee, wuxuu iclaamiyey xaalad degdeg ah oo wadanka la geliyo ee, sagaashan maalmood Mhm.
afar iyo labaatan saac oo qura ay u qabtay Mhm.
dhammaanba ee, ciidamada dowladda imaaraadka carabta Inay uga inay baxaan kaga wadanka.
baxaan wadanka yemen aad iyo aad.
isagoo ciidamadaas ku tilmaamay kuwo sharci darro ah Mhm.
kuwo geysanayo een, xasuuq kuwo geysanayo Mhm.
waxa ugu yeeray inay kala qaybiyaan wadanka aad iyo aad.
intaas kadib Mhm.
waxaa isna eh, bayaan soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda al sacuud Mhm.
bayaanka waxaa lagu eedeeyay dowladda imaaraadka oo lagu sheegay inay halis ku tahay Mhm.
amniga mantiqadda midka sacuudiga iyo midda wadanka Yemen.
yemen aad iyo aad.
waxaana sacuudiga uu faray Mhm.
xukuumadda maxamed bin zaayid Mhm.
inay u hoggaansanto amarka dowladda yemen Mhm.
oo uu sheegay inay tahay mid sharci ah Mhm.
ayna tahay in afar iyo labaatan saacadood ay uga baxdo wadanka yemen aad iyo aad.
Een, inahaas ayaa harta ugu muhiimsanaa Mhm.
dhacdooyinkii saacadihii koobnaa ee aan soo dhaafna ka dhaca wadanka yemen aad baad u mahadsan tahay maxmed ee, waxaan la soconay in sanadkii labadii kun shan iyo tobankii dowladahan iyagoo isbahaysi ah ay ku wada duuleen wadanka yemen xilligaasna ay sidoo kale la socdeen dowlado kale oo qatar iyo suudaan ay ka mid ahaayeen iyagoo sheeganaya inay la dagaalamayaan ee, maleeshiyaadka shiicada ah ee xuutiyiinta Mhm.
maanta maxaa keenay maxamed in dhexdooda ay isku soo noqdaan oo ay dagaalamaan Een, waa mahadsan tahay runtii isbedelo eh, dhanka juqraafiga siyaasiga ah ayaa ka jiro mandiqada loo bixiyay bariga dhexe oo idil Een, tan iyo markii eh, ay dhacday camaliyaddii duufaanul aqsa ee falastiin ka dhacday iyo yahuudan lagu laayay malaamix ayaa muuqatay bariga dhexe in wajahaad cusub uu yeelanayo aad iyo aad hogaankii xooga muqaamadana warkii ay sheegeen iyagoo qaarkood badan la dilay warkii ay sheegeen ayaa soo baxay oo maanta xaqiiq taagan oo ahay in isbedelo cusub iyo Mm.
wajaahad cusub Mm.
howlgalkan uu u yeelayo bariga dhexe aad iyo aad.
xilligaas waxaa la karkarinayey ooba socday in dowladaha dabaqyada carabta qaar badan oo ka mid ah Mm.
ay caadiyeeyaan xiriirka kala dhexeeya yuhuudda sacuudigaana ugu horreeyey sacuudiga ayaa ugu horreeyey Mm.
isla markiiba sacuudigu dib ayuu u baxay aad iyo aad.
markii weerarkaas u dhacay maxamed Mm.
bin salmaan wuu isbedelay Mm.
isagoo ka baqeeyey Mm.
in eh, wajahada caalamka islaamka Mm.
ay isha kusoo egto Mm.
tuka cambaarlana uu noqdo aad iyo aad. iyo in yahuuddu aanay ahayn dowlad la aamini karo wixii laga ka dhacay ghaza waxa la Mm.
tasawuri kara ma ahayn Mhm.
in sidaas dad bini aadana yeelo.
loo laynayo Mm.
en, iiraan ay ku duushay Mm. Suuriya ay eh, ku dushay.
suuriya way ku Lubnaan.
duushay lubnaan mandiqada idil ayaa camaliyad duufaanta al aqsa ay wada Ay gubtay saameys- aad iyo aad.
hadda waxa wadanka yemen ka socdana waa taa Mm.
waxaan ognahay in imaaraadku ay xaliif wanaagsan ay leeyihiin leeyihiin eh, yuhuudda aad iyo aad.
En, maalintii jimcaha intii eh, cabdiraxmaan ciro iyo benyamin netanyahu Mm.
ay khadka telefoonka eh, videoga layska arkay ay ku wada jireen Mm.
wadanka yemen oo dhaqaaq ayaa ka socday aad iyo wuuna aad.
kasii horreeyey Mm.
maleeshiyaadka imaaraadku taageero waxay la wareegeen Mm.
gobolka lagu magacaabo almahra Mm.
oo dhaca bariga wadanka mukalana loo maro Mm.
waa een, gobol muhiim ah oo shidaalka iyo saliidda caan ku ah ee xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada al sacuud wadamada sacuudiga iyo yemen iyo cumaana dhaca Mhm.
gobolkan wuxuu ahaa mid faasil ah in ciidamada imaaraadka taageersan ay tagaan ee sacuudiga ayaa gaadiid gaashaama soo kiciyey duqeymo ayuu bilaabay een, dhaqdhaqaaq militarina meesha ayaa eh, laga dareemayey Mhm.
haddii su-aashaada aan usoo laabto aala sacuud iyo imaaraadka carabta wax ka badan afartan sannadood ayaa la yidhi waxay lahaayeen taxaaluf dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo militariga ah Mhm.
hadda in ay isku soo jeestaan ayaa waxaa la rumaysan yahay in qayb ay ka tahay isbedeladaas eh, geosiyaasiga ah ee Ee mandiqada mandiqada ka ka socda.
jira Mhm.
Een, hadda in imaaraadka loo qabto afartan iyo in- eh, hadda in imaaraadka loo qabto labaatan iyo afar saacadoodna waxay ka dhigan tahay Mm.
in isbedeladu ay kusii faafi doonaan mandiqada oo idil Mm.
falanqayaashu waxay siya- eh, falanqayaasha siyaasadda waxay saadaalinayaan in eh, dowladda al sacuud ay dooneyso inay eh, ku gacan sarreyso loolanka wadanka suudaan ka socda Mm.
oo imaaraadka ay kasoo riixdo Mhm.
eh, libiya ay ku gacan sarreyso Mhm.
xataa waxaa laleeyahay doorashooyinka eh, golaha eh, dawaaqiidda iyo madaxtinimada kooxda riddada so- Mm.
soo socda Mhm.
sacuudigu wuu soo faragelin doonaa waana ku qasban yahay waana markii ugu horreysay waana markii ugu horreysay ee arrimaha soomaaliya uu diiradda saarayo Mhm.
waxaana sabab u ah eh, wuxuu doonayaa in meel walba uu kaga adkaado Imaaraad.
ee dowladda imaaraadka carabta waxaan ognahay in berbera iyo boosaaso imaaraadka ay ku sugan yihiin Mhm.
muqdishona wujuud uu ku leeyahay Mhm.
inkastoo camaliyaddii mujahidiintu ay ku qaadeen Mhm.
saldhigga imaaraadka ee wax weyn ay yeeshay aad iyo aad.
markaan isku soo xorino yemen wuxuu noqon doonaa meel lagu kala baxo hadda waxay maraysaa in eh, bayaanaad siyaasi ah lasoo saaro oo la iscambaareeyo Mhm.
ee, sacuudiguna uu duqeeyo maleeshiyadka dabadhilishyada ah ee imaaraadka taabaxsan si foolka fool ah Mm.
ayayna isku arki doonaan labadan dowladood Mm.
waxaa leeyahay marxaladii ishuursanaanta dhanka siyaasadda Mm.
waa laga soo gudbay aad iyo aad Eh, sidaan la soconno maxamedow eh, haddaan eegno siyaasadda mandiqadda eh, loogu yeero bariga dhexe waxaan la soconaa in sacuudiga iyo iiraan ay muujinayaan isku soo dhowaanshiyo aan horey loo arag Mm.
Eh, sidaa darteed eh, ma laga yaabaa in dowladda aal sacuud ay heshiisiyo ama isfaham ay la yeelato maleeshiyaadka shiicada ah ee gacanta ku haya qaybo badan oo yemen ka mid ah iyadoo eh, la eegayo weliba isbedelada dhanka bariga afrika ka socda ee yahuuddu ay la midoobayso maamuladii ka jiray qaar ka mid ah gobolada soomaaliya xuutiyiintuna ay arrintaa kasoo horjeedaan sacuudigana ay dhankaas kasoo horjeedaan oo ay noqoto cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka wax walba waa waarid ayaa la leeyahay Mm.
falanqayaashu waxay leeyihiin Mm.
eh, waayadii dambe isku soo dhawaashiye ayaa u dhexeysay sacuudiga iyo dowladda shiicada ee iiraan aad iyo aad En, sacuudigu wuxuu doonayaa baa la yiri in dowlad en, jamhuuriyadda yemen loogu yeero oo lagu wada midaysan yahay la dhiso Mm.
En, dowladdaas ay xubno ka noqdaan Mm.
en, taageerayaasha al sacuud ee koonfurta iyo bartamaha wadanka yemen aad iyo aad.
ee maleeshiyaadka xuutiyiintana ee jagada ugu muhiimsan ay qaataan laakiin xukuumadda la kala qaybsado Mhm.
qorshahaas ayaa socda labada dowladood isku fahmeen Mhm.
tan iyo markii ee xuutiyiintu ay weerarada ku qaadeen keydadka shidaalka aramka oo ah kuwa ugu weyn ee caalamka ee isku soo dhawaashiyahaas waa u jiray Mhm.
sacuudiguna maslaxadiisa ayuu ilaashanayay waxaa muuqata inuu ee, ka gaabiyey dagaalka dhanka ah xuutiyiinta imaaraadkuna horey ayay sidaas la mid ah ee, iyana ay u sameeyeen marka waxaa la leeyahay imaaraadka een, keligiis ayuu gooni u taagan yahay oo wuxuu wataa een, dowladda ama kayaanka sahyuuniga ee yuhuudda halka iiraan iyo sacuudiguna isku mowqif yihiin Een, wadanka yemanna wuxuu geli doonaa baa la yiri eh, marxalad kale oo xasaasi ah ee hadda wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in eh, khiyaanaad iyo isbahaysiyo qabiil oo imaaraadka uu ka sameeyey koonfurta waddanka yemen ay bayaan soo saareen ayna iclaamiyeen inaysan ogolaan doonin amarka ka soo baxa xukuumadda yemen ee ah in imaaraadka waddanka laga saaro een, maleeshiyaadka maxalliga ah ay labadan dowladood een, kala maalgeliyeen oo la safan waxaa laga yaabaa baa la yiri in toos aan laysku arkin oo labada dhinac ay kala taageeraan maleeshiyaadkan uu ku doonayo mi- mid walba midka kale uu ku doonayo in talada waddanka uu ku qabsado arrinta cusubta waxay tahay in marmarsiimaha ugu weyn ee al sacuud uu yahay mid muuqda oo waarid ah taas oo ah in imaaraadka waddanka uu kala jarayo waxaan ognahay in jasiiradda soqotra ilaa iyo koonfurta maleeshiyaad imaaraadka daacad u ah ay tacdiibin iyo ka bodfalle ay ka geysanayaan hadda waxaa cusubna ay tahay in siyaasiyiintii koonfurta ka soo jeeday ee imaaraadka ku xirnaa ay niyadda ku hayaan inay iclaamiyaan jamhuuriyadda koonfurta waddanka yemen oo sagaashameeyadii bilowgeedii oo kale waddanka ay u celiyaan aad iyo aad waxaan la socnaa maxmed in madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee waddanka yemen ee uu la saftay ee sacuudiga islamar ahaantana uu muddo afar iyo labaatan sacdood ah uu qabtay ciidanka imaaraadka Mhm.
maxaa keenay in dowladdii ee taagta darneed ee yemen ka dhisan ay la safato jan- dhanka sacuudiga kana soo horjeesato ee imaaraadka oo aan ognahay nufuudda iyo awoodda uu ku lahaa koonfurta yemen Een, waayadanba khilaafka u dhexeeya aala sacuud iyo imaaraadka waa uu jiray oo baraha bulshada ayay ku soo yaaciyeen een, qaaqliyaal labada dhinac kala taageersan oo mid walba midka kale uu eedeynayo in tallaabadan maanta madaxweynihii waddanka ugu sarreeya uu qaadana waa mid ay ka soo shaqaysay dowladda aala sacuud laakiin afar ka mid ah golaha talada haya ee xukuumadda yemen ka tirsan ayaa iyana diiday oo Mhm.
gaashaanka u daruuray bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in imaaraadku yahay xaliif muhiim ah oo xili adag ay ku soo moodeen suurtagalna aysan ahayn in wadanka laga saaro Eh, rashaad alcalimi waxay ku sheegeen nin eh, madax adag oo qaraaraad eh, kaligiid ah qaatay Eh, marka waxaan waxaa soo eh, waxaan waxaa ka soo shaqeeyey dowladda sacuudiga khilaafkuna waa abu dubay iyo riyaad oo iswajahaya Eh, nin lagu magacaabo ciidruus azubaydi ayaa imaaraadka wuxuu u yahay dubaha ee uu ku garaacayo mashruuca gooni goosodka ah ee yemen ee waddanka yemen Mhm.
halka rashaad alcalimina uu yahay een, usha ay ku adeeganayso dowladda aala sacuud marka labada dhinac hadda toos ayay isku arki doonaan haddii hore ay u adeegsanayeen garabyada iyaga kala taabacsan ugu dambeyntii maxamed xasan ee maxay tahay ahdaafta ay leedahay ee dowladda isku tagga imaaraadka ee calaamadda u ah sharta Een, waa mahadsantahay cabdi fataax dowladda imaaraadka carabta een, waxay doonaysaa in iyada looga haymanaysto oo haymano buuxda ay ku yeelato wadamada dunida muslimka Een, waxayna diiradda ay saaraysaa eh, dowladaha kulaala badda cas laga soo bilaabo yemen eh, soomaaliya libiya eh, jabuuti ilaa iyo sudan eritrea iyo etoobiya xataa khilaafka ka dhexeeya iyada ayaa ku lug leh ayaa laleeyahay meel walba oo manfac leh eh, meelaha dahabka laga qodo dekadaha ceelasha shidaalka iyo marinada istiraatiijiga ah imaaradku waxay doonayaan inay gacanta ku hayaan waa dowlad muwaadiniinteeda iyo ciidankeeda ay ka badan yihiin ajaanibta gaar ahaan saliibiyiinta iyo mushrikiinta Een, shaqaalaha ugu badan ee dowladda u diiwaan gashan waa hinduuska oo xataa dhulka jasiiradda carabta ayay macaabid ka dhiseen ciidankan ciidamada iyo ugu badan waa lasoo shaqaystayaal kasoo jeedo colombia venezuela fiji Mm.
ilaa wadamada latin america marka waa dowlad shar ah xataa in ay joogaan qaybo ka mid ah soomaaliya gaar ahaan puntland saldhigyo ku yaallo magaalada bosaaso aad iyo aad.
ay ku sugan yihiin waxaana loo daaburaa gobolka daafoor Mhm.
ee sudan ay aad cidyaha ugu Ilaa dirirayaan iyo ee- Libya.
ee ciidanka ee imaaraadka carabta Mhm.
Een, inkastoo laga qabsaday magaalada caasimada ah ee khartuum Mhm.
ilaa iyo gobolka aljaziira daarfoor iyo deegaano kale ayay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan Mhm.
libiya turkiga ayaa ku ciriiriyey aad iyo aad.
waxaa kaloo oo jiro in imaaraadka Mhm.
iyo dowladda daaquudka ee ee turkiga Mhm.
loolan dhanka mawaaridda dhaqaalaha Uu ah ka iyo dhexeeyo.
istaraatiijiyadda oo ka dhaqaxeeyo Mhm.
oo hadda soomaaliya oo kale muqdisho labada waxay dhinac ayaa ku isku kulmayaan.
haya Aad iyo aad.
muqdisho ayay ku hardameen Mhm.
ee, inkastoo turkida ee, ku awood badateen oo kaga awood bateen haddana Mm.
marinada muhiimka ah meelaha u dhow sida boosaaso iyo berbera Baalmandab.
ayay gacanta ku hayaan Aad iyo aad.
sidoo kale imaaraadku waxay ku sugan yihiin ee, wadanka ee, eritrea Aad iyo oo aad.
saldhigyo ayay ku leeyihiin meel walba oo yahuuddu joogto Ay- ay- imaaraadka ee, saameyn iyo ta'tiir ayuu ku leeyahay aad iyo aad. aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maxamed xasan alfaatix oo maanta inoo falanqeynayey xasarada ka taagan wadanka yeman iminkana aan dib idinkugu celiyo barnaamijka caalamulyowm iyo suhayb cabdulahi
لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta ugu horeyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxay tahay qorshaha ruushka ee laba kun lix iyo labaatan ee ay ka baqanayaan reer yurub wargeyska ka soo baxa waddanka ingiriiska ee aibiber ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlaya marxaladda cusub ee ruushka laga filan karo sanadka laba kun lix iyo labaatan waxaana ugu horeyntii xogta lagu bilaabay iyadoo dagaalka ukrain uu galay marxaladda cusub waxaa sii kordhaya walaaca waddamada yurub gaar ahaan dalka ingiriiska kaasoo ku aadan ruushku muxuu qorsheenayaa sanadka laba kun lix iyo labaatan warbixintan uu diyaariyey doctor mark golito oo ah taariikhyahan ku takhasusay dhanka ammaanka ayaa iftiiminaysa khatarta cusub ee moscow ka imaan karta sanadka soo aadan inkastoo ay jiraan ayuu yidhi wadahadallo dhex maray maraykanka iyo ruushka iyo soo bandhigidii trump ee ku saabsanayd rajigelinta reer yurub iyo in ay soo dhowdahay xilligii lasoo afmeeri lahaa dagaalka ruushka ee ukrain waxay xogtu tilmaamaysaa in kremlinka waqti xaadirkan uu si aada ah u xoojinayay jaanib aysan filanayn dowlado fara badan waana dhinaca dagaal uu ugu magacdaray hybrid wifer kaasoo taabanaya jawaanib kala duwan waxauna isugu jiraa weerar dhanka internetka ah basaasnimo faragelin siyaasadeed iyo falal qalqalgelin ah oo lagu sameynayo kaabayaasha muhiimka ah ee waddamada yurub doctor golito waxa uu aaminsan yahay in ingiriisku waqti xaadirkan uu wajahayo dagaal aanan ahayn mid military kaasoo laga yaabo in uu sii xoogeysta ayuu yidhi sanadka laba kun lix iyo labaatan maadaama ciidanka ruushka ay u baahan yihiin sanad kale oo ay dharbaaxa culus gaarsiiyaan waddamada yurub si ay u aqbalaan si la mid ah maraykanka gebi ahaan danaha moscow waxa uu qoraaga warbixintan aaminsan yahay in dowladda ruushka ay sii xoojin karta sanadka soo aadan weeraradeeda dhanka internetka dacaayadda been abuurka ah iyo falal qarsoodi ah oo lagu wiiqayo xasiloonnida siyaasadeed ee gudaha waddamada yurub taasina ay biyo kama dhibcaan tahay oo ay wajihi doonaan waddamadan qodobka kale ee muhiimka ah ayuu yidhi wargeesku waa in xitaa haddii la gaaro heshiis nabadeed oo ka dhex dhaca ukrain iyo ruushka in nabaddaasi ay noqon doonto mid aanan cadaalad ku salaysnayn oo horseedi doonta isfaham darro dhab ah oo mar kale ka dhex qaraxda labada xukuumadood waa kiyef iyo moscowe sidoo kale waddamada yurub ayaa laga yaabaa ayuu qoraagu yidhi in mar kale ay foodda isdaraan dowladda ruushka gabagabadii waxay warbixintu tilmaamaysaa in guud ahaan waddamada yurub waqti xaadirkan ay walaac xoogan ka qabaan dhanka amniga iyagoo isku dayaya in ay ka hortagaan faragelinta qarsoon ee sanadka soo aadan laba kun lix iyo labaatan ay ka filan karaan dhanka dowladda ruushka halista ugu weyna ma ahan ayay yidhaahdeen dagaal furan oo uga yimaada dhanka moscow balse waa dagaal qarsoodi ah oo taaban doona dhanka maskaxda warbaahinta iyo dhanka internetkaba ruushkuna waxa uu doonayaa in uu wiiqo gebi ahaan kalsoonida iyo midnimada ka dhexaysa waqti xaadirkan dalalka yurub si ay ugu fududaadaan arrimo fara badan oo muhiim ah haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan milacsanno warbixin ka hadlaysa jabaan oo ka xoog siibatay siyaasaddii degganaanta una tillaabtay mid military haddaba intee bilyan oo dollar ayay miisaaniyadda difaaca tookiya gaaraysaa sanadka soo aadan laba kun lix iyo labaatan sida lagu daabacay wargeeska shanaari economic isbeddel istaraatiiji ah oo weyn ayaa ka dhacay gudaha waddanka jabaan waxayna ka xoog siibatay xukuumadda tookiya siyaasaddii degganaanta iyadoona markan u muuqatay in ay u tallaabaysa mid caskari ayna horumarin ku samaynaysa dhankeeda militariga waxaa xogta lagu caddeynayaa in miisaaniyadda difaac ee dowladda jabaan ay gaartay ilaa sagaal trilyan oo yen oo u dhiganta qiyaastii konton iyo sideed bilyan oo dollarka maraykanka ah tallaabadan ayaana tookiya ka dhigaysa ayay xogtu tiri dalka saddexaad ee ugu qarashka badan dhanka difaaca marka laga soo tago maraykanka iyo shiinaha waxaana si cad middan u muujinaysaa dhammaadkii siyaasaddii nabdooneed ee jabaan ee soo jiitamaysay tobannaanka sano waxaa wargeeska oo xogtiisa sii wata uu yidhi xukuumadda tookiya ayaa ansixisay miisaaniyaddan iyadoo ku andacoonaysa in jabaan waqti xaadirkan ay wajahaysa xaalado dhanka amniga ah kuwaas oo khatar gelin kara islamarkaana horseedi kara dagaal la mid ah midkii labaad ee dunida tarjamaadda dhabta ah ee hadalkan ayuu wargeysku yidhi waa in shiinaha loo arka khatarta sii kordhaysa ee gobolka tokiyana ma doonaysa in ay ka daawato indhaha iyadoo biijin ay ballaarinayso saameynteeda militari ee gobolka miisaaniyaddan cusub ee dhanka militariga ayaa si dhab ah u dhaqangelaysa bisha abriil ee sanadka soo aadan waxyaabaha sida gaarka ah diiradda loo saari doonana waxaa ka mid ah gantaalada jara masaafooyinka fogfog si gaar ahaaneed kuba gaari kara ilaa kunka kilomitir iyo maalgelin ballaaran oo lagu sameeyo diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee droniska marka laga hadlayo maraakiibta dagaal iyo kuwa gujisyada ah ayaana lagu waramayaa in toogiya ay xoogga saari doonto sidoo kale waxaa lagu waramayaa in jabaan ay doonaysay in ay xoojiso diyaaradaheeda dagaalka gaar ahaan jiilashii ugu dambeeyey ishubayntan dabcan waxay kusoo beegantay ayuu wargeesku yidhi xilli xiisadda culus ay ka taagan tahay basifig gaar ahaan arrinta taiwan hadallada ka imaanaya ra-iisul wasaaraha cusub ee jabaan ayaana ku saabsan suuragalnimada in jabaan ay samayn doonto faragelin militari haddii shiinuhu uu u tallaabo xadka taiwan uuna isku dayo inuu ka dhabeeyo hadafkiisa ah in mar kale taiwan ay qayb ka noqoto dhulweynaha shiinaha dhanka kale waxay warbixintu muujinaysaa in miisaaniyaddan ay faa'iido u tahay warshadaha difaaca waaweyn ee jabaan balse culays dhaqaale oo xooggan taasi beddelkeed uu saari doono muwaadiniinta jabaan maadaama dowladdu ay qorsheynaysa in canshuur dheeraad ah ay kusoo rogta rayadka haba ugu horeeyaanee shirkadaha waaweyn gunaanadkii waxay warbixintu tiri jabaan waxaa hadda muuqatay in si cad ay u dooratay in ay noqoto quwad militari ayna ka xoogsiibatay xaaladdii nabdoonayd ee tobannaankii sane ee lasoo dhaafay ay ku jirtay mana ahan mid la saadaalin kara natiijo qaraar ama macaan midii ay kala kulmi doonto haddii gorradda ay isgeliyaan dhigeeda shiinaha aan markan milacsanna warbixin ka hadlaysa maxay tahay arrinta ugu weyn ee iiraan ka saaciday in si xawli ah ay u qorato basaasiin yuhuud ah warbixin uu daabacay wargeeska ka soo baxa dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda ee yadico daxranood ayaa lagu iftiimiyey korar ka muuqda ee iiraan marba marka ka dambeysa ay ka samaynayso dhanka qorashada basaasiinta yuhuudda arrintan oo falanqeynno kala duwan lagu sameeyey ayuu wargees ku tibaaxayaa in ay tahay mid khatar ah oo kusii kordhaysa dhulka sahaynada xukuumadda iiraan ayaana adeegsanaysa istaraatiijiyado kala duwan si ay u hesho basaasiin u dhashay dhulka sahaynada arrinta ugu weyn ee ka saacidaysa dowladda iiraan fartana lagu fiiqayo waa in ay shaqaalaysiisanaysa bulshada yuhuudda gaar ahaan kuwa la takooro ee gudaha ay kaga jiraan nacaybka fara badan caraduna ay gubayso waxay ku qarqinaysaa lacag iyagoo taa beddelkeed u keenaya xogo kala duwan oo muhiim ah mid ka mid ah la taliyaasha maamulka gumaystaha yuhuudda oo wargeesku soo xiganaya ayaa tibaaxay in xaaladda basaasnimo ee ka jirta dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo shakhsiyaadka u shaqaynaya xukuumadda iiraan ay sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa waxayna middan keentay ayuu yidhi in heer aanan la qiyaasi karin ay gaarta cabsida ka jirta dhulka israa'iil waxa uu darafta kale caddeynayaa in dadka iiraan ay shaqaalaysiisanaysaa aysan ahayn saraakiil sarsare jenaraallo ciidan iyo mas-uuliyiin dowladeedba taasi cagsigeedna ay ka dhex ugaarsanaysa muwaadiniinta yuhuudda gaar ahaan kuwa sida aadka ah loo takooro waxa uu ninkan oo hadalkiisa sii wataa caddeynayaa in middan ay dhibaato xooggan u keentay mas-uuliyiin sarsare oo yuhuud ah maadaama filashadu meel ay ka fog tahay ay ka soo baxayaan basaasiin u shaqeeya dowladda iiraan maqaalka yadiico daxranood waxa uu intaasi ku darayaa in xukuumadda iiraan ay si wadajir ah u beegsanaysa dhallinyarada iyo dadka waaweynba marka laga hadlaya arrimaha basaasnimo bartilmaameedsiga shaqaalaysiinta marka uu dhacaya ayuuna wargeesku yidhi waxay tehraan ka fiirinaysaa sida qofka uu ku yahay xukuumadda uu hogaamiye benyamin netanyahu haddii qalbigiisa ay ku weyn tahay uu taageero buuxa u hayo ma ahan mid ay beegsanaysa balse haddii dhaliil iyo nacayb uu u hayo waa fursad dahabi ah oo ay ka faa'iidaysanaysa in ay u shaqaalaysiiso arrimo basaasnimo gebagabadii waxay xogtu caddaynaysaa in cadowga ugu xooggan ee waqti xaadirkan maamulka gumaystaha yuhuudda uu ka wajahaya dhanka iiraan ay tahay shaqaalaysiinta dadka la takooro kuwaas oo xilliyada qaarkii maamulka gumaystaha yuhuudda u geysta dharbaaxooyin qaraar guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها